waad mahadsan tahay walaalka diyaaradaha maamulka yahuudda oo duqaymo culus ka geystay isbitaalka almacmadani iyo magaalada dayrulbalax oo wada dhaca jiida ghaza saacadihii lasoo dhaafay marinka ghaza ayaa martigeliyey duqaymo waaweyn oo qayb ka ah duqaymaha uu maamulka yahuudda ka wado mandiqada iyo magaalooyin ka dhaca xeendaabka kadib duqayn xooggan oo aroornimadii saakay diyaaradaha maamulka yahuuddu ku beegsadeen isbitaalka weyn ee almacmadani islamarkaana dhaca bartamaha magaalada ghaza warbaahinta ka soo waranta ghaza ayaa xaqiijisay inuu si toos ah u burburay shaqadiina uu ka baxay isbitaalka almacmadani oo ka mid ahaa isbitaalada ugu waaweyn uguna tayeysan jiida ghaza ka hor inta uusan maamulka yahuudda beegsan bilowgii duulaankiisa jiida ghaza mid ka mid ah wariyaasha fagaaraha ee sida tooska ah uga soo warama jiida ghaza ayaa sheegay in tobannaan shuhado ah iyo kuwo kale oo dhaawac ah ay daadsan yihiin barxadda iyo afaafka isbitaalka kadib markii gebi ahaanba uu burburay isbitaalkii hoyga iyo gabaadka u ahaa wasaaradda caafimaadka ee ghaza ayaa dhankeeda sheegtay in isbitaalka almacmadani uu ahaa kii ugu dambeeyey ee ka furnaa isbitaalada dhaca magaalada ghaza iyadoona tilmaantay in tallaabada uu maamulka yahuudda shaqada kaga saaray isbitaalka ay ka dhigan tahay daldalaad lagula kacay dhammaan dhaawacyada iyo bukaanada reer ghaza magaalada dayrulbalaxna toddoba qof ayaa ku dhintay halka toban kalena ay ku dhaawacmeen duqayn galabnimadii maanta ay diyaaradaha maamulka yahuuddu la beegsadeen gaari shacab ah oo marayay mid ka mid ah wadooyinka magaalada dayrulbalax ee dhacda bartamaha ghaza dhaawacyada iyo dhimashada ayaana loo wada qaaday isbitaalka shuhadaa'ul aqsa ee dhaca isla magaalada dayrulbalax dhanka suudaanna dadyow ku dhintay weerar ay xoogaga r s f ku qaadeen teendhooyinka zamzam ee barakacayaasha oo dhacda magaalada alfaashir ee dalka suudaan sida ay ku waramayaan ilawareedyo milatari oo ka soo baxay dalka suudaan gelinkii dambe ee maanta dagaalyahano ka tirsan maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah ayaa weerar dhagaraysan ku qaaday xirada barakacayaasha ee zamzam taasi oo dhacda duleedka magaalada alfaashir ee waqooyiga gobolka daarfuur maleeshiyaadka r s f ayaa xirada zamzam ka geystay falal bahalnimo oo isugu jira dhac dil iyo boob hantiyeed iyagoona sida ay tilmaamayso warbaahinta al-jaziira kala eriyey dadka barakacayaasha ah ee goobta degnaa dhankooda guddiga shacbiga ah ee magaalada alfaashir ayaa sheegay in tirada dadka ku baxay weerarka maleeshiyaadka r s f ay ka geysteen muqayamka zamzam marka lagu sii daro xirada abuushowg ay kor u dhaafayaan saddex boqol iyo labaatan qof oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ugu dambeyntiina trump oo xiray kanaalka wararka ee alxura oo ka mid ahaa warbaahinta hoos tagta maraykanka islamarkaana ku hadla luuqadda carabiga kanaalka wararka ee alxura oo wararkiisa ku tabin jiray luuqadda carabiga ayaa baahisay in ay shaqada ka baxday albaabadana ay isugu dhufatay kadib markii uu madaxweynaha maraykanka ee donald trump ka goostay dhaqaalihii uu ku taakulayn jiray warbaahintan kanaalka alxura ayaa waxaa aas-aasay dowladda maraykanka kadib duulaankeedii dalka ciraaq tallaabadan ayaana ku soo aadaysaa xilli sidoo kale ay xukuumadda trump albaabada isugu dhufatay warbaahintii v o a laanteeda af soomaaliga